bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamed wعlى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soohaynay kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulaymaan bn اlashcaf asijistaaniyi raximah اllahu tacaala kitaabu اlmanaasik ayaan ku dhex jirnay qaala alimaamu abu dawuud raximah اllah baabu sifati xajati الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalam nebiga xajkiisii sifadeedii sida ay ahayd ay caddaynteedii u baab yahay xajkii nebiga qaabkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay min awal bilow ilaa dhammaad qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin الnufayliy wa huwa abu jacfar wa cuhmaan bnu abi shayba wa huwa cuhmaan bnu abi shaybata alkuufiy ثqة إmاam وهiشhاam بن عmاar huو الdiمشقي وسulaymaan بن cabdالرaحmaan الdiمشقiyaani ayuu labadan dambe waa diمشqiyiin sulaymaan بن cabdالرaحmaan waxaa loo yaqaana ibnu binti شhurxdiil wahuwa صaدوq يkطi أkhرaجa xadيiثه الbخhاaرiي وأصxاab الsunan الأربcة warubamaa zaada bacduhum qaarkood inay ziyaadiyaan baa la arkaa calaa bacdin qaarka kale ay ka siyaadiyaan korkooda alkelimata kelmad iyo washay-a iyo shay yacnii intaa afar sheekh buu abu daawuud ka warina afartooda wuxuu leeyahay midba midka kale inuu eray ama wax dheeraadaa laga yaabaa ayb qaaluu waxay yidhaahdeen amba'anaa xaatimu bnu ismaaciil wa huwa abuu ismaaciil alxaarifiyu saxiixu اlkitaab saduuqun yahim أhraجa xadiiثahu أصxaabu الkutub الsiتة qaala أhbaranaa jacfar bnu muxamed wahuwa jacfar bnu muxamed ibni caliي bni اlxuseyn ibni caliي bni abi طaalib cali buu ku abtirsadaa waa ninkii la dhihi jiray jacfar الsaadiq muxamed bnu cali bni اlxuseyna dhalay qaala أhbaranaa jacfar bnu muxamedi can abiihi whuwa mxamed bnu caliy bn اlxuseyn ibn caliy bn abi aalib moxamed albaaqir ayaa isagana la dhihi jiray moxamed albaaqir ayb qaala waxa uu yidhi moxamed dakhalnaa calىa jaabir bni cabdillaahi baan u galnay jaabiraan u galnay falama intahaynaa ilayhi markaan gaarnay isaga sa'ala can اlqowmi dadkii buu su'aalay waa maruu waxay ahayd jaabir uu gaboobay oo indhaha uu markaa u indhabeelay sa'ala cani ilqowmi dadkii buu su'aalay xata intahaa ilaya ilaa uu aniga iga soo gaaray ayb faqultu waxaan idhi ana moxamed bnu caliy bni lxuseyn ayaan ahay waxaa laga qaadanayaa marka qofka caalimkaa dadka wax ka faa'iidaysanayo inuu macnaha u garto oo uu yacnii weyddiiyo qofka magaciisa iyo meesha uu ka yimid iyo waxyaabahaas axwaashiisa inuu waraysto ayb markaa waxaan soo gaaray yidhi ana moxamed bnu cali bni اlxuseyn fa ahwaa biyadihi gacantiisii ayuu markaa raariciyey ilaa ra'sii madaxayga ayuu u soo raariciyey oo usoo yacnii xaggeeda ayuu soo aadiyey ayb fanasaca zirii fanasaca wuxuu siibay ou furay zirii geluuskeygiibuu furay alaclaa sarreeyey geluuskaygii sarreeyey ayuu furay uma nasaca ziri اlasfal haddana geluuskii hoose ayuu furay kii ku xiga yahay uma wadaca kafahu calaa cashiisii buu saaray bayna hadiyaya labadeeda naas dhexdooda xabadka ayuu gacanta iga saaray waxaa laga qaadanayaa marka dadka ahlu fadliga ee wanwanaagsan ama dadka ahlu khayrka ay dhaleen iyaga macnaha isti'naas in loo sameeyo marka jaabir maadaama ninkani uu ku abtirsado cali bni abi aalib oo gabadhii rasuulkana ay dhashay uu ku abtirsado aalu beyt u ahay waxaa laga qaadanayaa saxaabada say aalu beytka xaqooda u ilaali jireen jaabir waa kan abuubakarna sidaanoo kale u ilaalin jiro waa waxaa laga hayaa inuu yidhi qaraabadeyda iyo qaraabada rasuulka qaraabada rasuulkaa horaysu oo qaraabada aniga kuwa ila ah iyo kuwa rasuulka qaraabada la'ah xagga maamuuska iyo weynaynta kuwa rasuulkan ku weynaynayay aalu beytka marka saasay u ilaalin jireen ayb cumarna isaga laftirkiisa sidaasoo kale ayuu ahaa oo aalubeydka aadu u maamuusi jiray xaqoodana marka aad buu u ilaalin jiray aahaar bukhaari ku suganna cumar waa laga wariyey marka saxaabada iyo aalubeydka waa isjeclaayeen sida shiicadu ay ka dhigaan oo kale ma aha ayb marka wuxuu leeyahay gacantii ayuu marka halkaa iga saaray wa ana aniguna yowma-idin maalintaasi hulaamun aan ahay wiil yar shaabun oo dhallinyaro ah fa qaala waxa uu yidhi marxaban bika soo dhowow ay yacnii saadafta waxaad haleeshay marxaban makaanan raxban yacni meel waasaca ayaad haleeshay yacnii soo dhowow wa ahlan ayb wa saadafta ahlan ahl wanaagsanna waad haleeshay yacnii waan ku soo dhowaynayaa weyn meel wanaagsan iyo dad wanaagsan ayb yaad heshay yabna akhii walaalkay wiilkiisow yacnii adeer buu leeyay maadaama uu ka weyn yahay ee jaabir isagu waa bani salima waay ansaari waay ninkanna marka waa reer bani haashim moxamed xagga markaa yacnii nasabka maahane waa xagga yacnii markaa weynaanta iyo ayuu u leeyahay adeer sal weydii camaa shi'ta waxaad doonto su'aal fasa'altuhu waan su'aalay buu yidhi wahuwa isaga oo acmaa indhoolo ah ayb wa jaa'a waqtu salaati baa yimid salaaddii waqtigeedii faqaama jaabir waa istaagay fii misaajatin yacnii ayuu u istaagay go' ayb faqaama wuu istaagay fii misaajatin go' ayuu ku istaagay yacnii isagoo go' sito multaxifan isagoo go-a isku duuduubay ayb go-a isagoo yacnii markaa go-u hillaabtay jeeni qaartay ayb multaxifan biha isagoo markaa isku duubay go' huuday yacnii wuxuu u jeedaa hawban maro mulafifan isagoo isku duuduubay ayb yacnii wuxuu u jeedaa hawban maro mulafi mulafafan ifadu waa kor dhigan tahay mulafafan laysku duuduubay bimacnaa laysku karkaray mare markaa iyada yacni laysu geegeeyey dhinacyada laysaga keenkeenay mulafafan la karkaray hawban mulafaqan hoosaas udhahay hawban maro mulafaqan laysu geegeeyey macnaa la karkaray saas kulamaa mar kastoo wadacahaa uu saaro calaa mankibihi garabkiisa rajaca darafaahaa labadeeda daraf ayaa noqonayay ilayhi isaga xaggiisa min siqarihaa yaraanteeda darteed kulamaa mar kastoo wadaca ou markaa yacnii saaro haa maradii calaa mankibayhi labadiisa garbood markuu saaro rajaca darafaahaa buu celinayay ilayhi isaga xaggiisa u soo celinayay min siqarihaa yaraanteeda darteed yacnii waa go' oo isku soo celcelinayo marka fasallaa binaa waana tujiyey buu yidhi wa ridaa'uhu iyadoo go'iisuna go'iisa kore ilaa janbihi dhinaciisa uu yaallo cala almishjabi katabaanka ay u saaran tahay yanii maradiisii kalena katabaankay u saaran tahay hal mara ayuu nagu tujiyey riwaayaadka qaar markaa waxay leeyihiin dadka gobol baa waxay dhaheen ma hal maraad ku tukanaysaa adoo maradii labaadna aad haysato markaasuu yidhi haah sidaa baan yeelayaa liyaraanii axmaqu mid doqon ah siduu ii arko oon waxba garanaynin saasaan ban rabaa buu yidhi nin doqona oon waxba garanaynin inuu i arkaan rabaa macnaa in hal mara lagu tukan karo inay bannaantaho rabaa inuu tuso eewaa ilaa laba inay fadli badan tahay waa la ogyahay laakiin in hal maro lagu tukan karo ayuu rabaa inuu dadkan u sheego ou tuso marka maradii kalena katabaankay u saaran tahay middanna waa isku celcelinayaa marka isagoo maradii kalena ay katabaankii u saaran tahay haddaanu isagu sidan yeeli lahayn dadku waxay u qaadan lahaayeen in laba lagu tukadaaba inay shuruudu salaad ka mid tahay ayb fasallaa binaa buu yidhi marka waana tujiyey wa ridaa'uhu iyadoo go'iisii korana ilaa janbihi dhinaciisa ay tahay cala almishjabi katabaanka korkiisa faqultu waxaan idhi akhbirnii ii sheeg can xajati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xajkiisii bal igaga waran qisada marka baabka wax uu keenay halkan waay waana xadiidkan xadiid aad u dheer waayo oo waxaa la yidhaahdaa sifatu xajati الnebiyi salى اllahu عalayh ali wasalam xadiidka jaabir oo sifada nebiga uu u xajiyey xadiid ka sheekeeyo kan ugu dheer waay isagaasayna culammadu aad markay sifada nebiga ugu xajiya ka hadlayaan isagaasay marka aad u sharxaan aadna uga hadlaan nacam jumlo walbaana marka axkaam hor leh ayaa ayaa ku jirto nacam markaa wuxuu yidhi faqultu waxaan yidhi akhbirnii ii sheeg can xajati rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xajkiisii faqaala biyadihi gacantiisiibu wuxuu ku dhahay sidan facaqada faqaala biyadihi ay fafacala biyadihi gacantiisiibuu ku sameeyey facaqada wuxuu guntay tiscan sagaal ayuu guntay sagaaluu guntay carabta cuquudda gacmaha ayay ka tirin jirtay sagaal marka ay guntayaanna suulka ayay laabi jireen gacmaha intay fidiyaan ayay suulka laabayaan sagaal marka hortaas ayb soo sagaal maada intaa marka sidaasay marka u yeeli jireen faqaala biyadihi gacantiisiibuu wuxuu ku dhahay facaqada wuu guntay tiscan sagaal uma qaala wuxuu yidhi inna rasuulallaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga makaha tisca siniina sagaal sano ayuu nagaaday lam yaxuja uusan xajinnin sagaal sano ayuu madiino joogay aanu xajinnin sidaa markuu leeyahy marka sagaal sano ka wadaa uma udina dadkii baa uma udina waa la ogeysiiyey fi nnaasi dadkii fi lcaashirati sanadii tobnaad anna rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu xaajun inuu xaaj yahay sannadan tobnaad nebigu inuu xajinayaa ummaddii la ogeysiiyey markaas xajku sanadkii sagaalaadaa la fard yeelay laakiin nebiga ma xajinin abuubakaraa xajiyey sanadkaa isagaana dadka yacnii loogaga dhigay amiir looga dhigay nebigana dabcan hadda sanadkaa isagu ma aanu xajininoo si markaa xajka loogu gogol xaaro oo markaa sanadkaa marka sagaalaad mushrikiintii weli waa soo xajinayeen kacbadii qaawanaanay ku dawaafayeen marka nebigu abubakar buu dirayo wuxuu yidhi kacoo dadkiina u sheeg mushrik dambe inuunan xajin karin kacbadana qof qaawan uunan dawaafi karin sidaa u sheeg buu yidhi ilaa sannada danbaa la rabaa midii nebiga in loo gogol xaaree faqadima almadiinata madiine waxaa soo galay basharun dad kahiirun aad u fara badan kulluhum dhammaantood yaltamisu uu goobayo uu doonayo uu raadinayo an ya'tama inuu ku daydo birasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam qof walbaa markaa uu rabo inuu nebiga ku daydo wayacmala uu sameeyo bimidli camalihi nebiga camalkiisa oo kale ade dadkii markii loo sheegay layidhi xajkii baa nebigu u socdaa ayaa dadkii dhammaantood ay bilaabeen inay markaa madiino soo galaan siay nebiga ula xajiyaan bilow ilaa dhammaad reebaadiyihii iyo dadkii kale meelaha kale joogay iyo kulli baa la soo galay faharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa baxay wa kharajnaa macahu innaguna waan la baxnay xataa ataynaa ilaa aanu ka nimid dalxulayfati dulxulayfa fawaladad waxaa dhashay asmaa'u bintu cumays dulxulayfa toban mayl meelahaasay madiine u jirtaa meeshaa ilaa aanu ka nimid fawaladad markaa nebigu mana xarmanayn intaas fawaladad waxaa dhashay asmaa'u bintu cumays ayaa dhashay ayb oo abubakar xaaskiisii ahayd markaas ka horna jacfar ayaa ka dhintay ayb jacfar baa ka dhintay abubakar baa guursaday markuu abubakar dhintayna cali baa guursaday ayb fawaladad asmaa'u bintu cumays ayaa dhashay moxamed bna abi bakrin bay dhashay ayb fa arsalad ilaa rasuulillaahi nebigay u cidirtay sala allahu calayh waali wasalam iyadoo dhahaysa kayfa asnacu sideen yeelaa faqaala waxa uu yidhi iqtasilii qubayso wastadfirii isku gufee bihawbin maro wa axrimii xajkana xarmo yacnii meesha hoose dhiiggu uu ka socdo maro ama suuf ku dabool oo ku gufey wa axrimii markaa xarmana xajkiina yacnii ku dhawaaqoo xarmo waxaa laga qaadanayaa qofka xaa'idkaa iyo aweenta nifaaska ku jirto inay xarman karto xaj iyo cumro labadu inay xarman karaan dawaafka unbaa xaaraamka ah laakiin xarmashadu way u bannaan tahay ayb iyadoo marka dhiiggeedaas qabto ayay xarmanaysaa inay qubaysanaysana waa laga qaadanayaa qubayskan ma aha qubays ay xayd ka mayranaysa iyo nifaas ma aha waa qubays sunno ah waayo qubayska ixraamka waa haddii haweentan iyadu ha qubaysata la yidhi min baabi owlaa ninka kale ee isagu da aan xadad qaa'im uusan korkiisa ku ahayn min baabi owlaa waa inay sunno u usii yahay isaguna ayb fasallaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa tukaday filmasjidi buu ku tukaday uma rakiba nebigu wou fuulay alqaswaa'a buu fuulay hashiisii qaswaa la dhihi jiray xataa ida stawad bihi intay kala kor martay naaqatuhu hashiisa cala albaydaa'i meesha baydaa la yidhaha bannaanka ee banka ah baydaa markay ka sara martay ka kor noqotay qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi nadartu waan eegay ilaa magdi basarii araggayga meesha uu ku dhammaado araggayga meesha uu ku wareero oo ilku wareertay abaan fiiriyey ayb qaala jaabirun nadartu ilaa maddi basarii araggayga meesha uu ku taagmo ku dhammaado ku wareero intii ka abaan fiiriyey min bayni yadayhi nebiga hortiisa ah min raakibin ayaan eega yacni min raakibin ku fuushan wa maashin mid soconaya wa can yamiinihi midigtiisa xaggeedana midlu daalika ah wa can yasaarihi bidixdiisana midlu daalika wa min khalfihi gadaashiisana midlu daalik yacni dadku siday u tiro badnaayeen horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix dhammaan ilku wareertay dad unbaad u jeeddaa nin lugaynaya mid gaadiid saaran warasuulullaahina sala allahu calayh waali wasalama nebiguna bayna adhurinaa uu nagu dhex jiro wa calayhi isaga korkiisana yansilu uu ku soo degaya alqur'aanu qur'aankii wa huwa isaguna yaclamu uu og yahay ta'wiilahu tafsiirkiisa qur'aankiina sidaabuu nebiga ugu soo degayaa tafsiirkiisiina uu garanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam famaa camila bihi kuma camal falin min shayin ay shay-an wax camilnaa bihi ayb famaa camila ayb famaa camila wuxuu uu sameeyey bihi nebigu maaga shaygaa ah oo min shay-in wax ah camilnaa bihi innaguna waan samaynaynayo waannu ku camalfalaynay wixii uu sameeyo ayaan annaguna ku camalfalaynu leeyahay famaa wixii camila bihi uu ku camalfalo oo min shay-in wax ah waxay doonaanba ha aadaane camilnaa bihi innaguna waannu ku camalfalaynay faahalla rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuu ku dhawaaqay bitawxiidi towxiid ayuu ku dhawaaqay laba macnoba marka way ixtimaalaysaa towxiidka talbiyadaba in loo jeedo ilaa towxiiday ka kooban tahay amase faahalla bitawxiidi ay bilifraadi xag la keli yeelay ayuu ku dhawaaqay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika laka sidaa buu yidhi waa soo marnay macaanideeda wa ahlannaasu dadkiina way ku dhawaaqeen bi haadaa kan alladii midkan oo yuhilluuna bihi ay ku dhawaaqayaan wa ahlannaasu dadkiina way ku sawda way ku dhawaaqeen bi haada aladii midkan yuhilluuna bihi ay ku dhawaaqayaan dadkuna yacnii middan ay ku dhawaaqayaan ay ku dhawaaqeena waxbay ku daraayeen waay midda nebiga intay ku dhawaaqaan ayay siyaadinayeen mararka qaar labayka dalmacaarij iyo waxyaabahaas yacnii ayay ku darayeen oo soo marnay falam yarudda calayhim rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga kama celinin ma uunan ka celinaynin shay-an wax oo minhu kaa ka mid a walazima rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigana wuxuu laasimay isagu talbiyatahu la beegsigiisa talbiyadan hadda lasoo sheegay unbuu nebigu aan waxba ku darin marka waxaa laga qaadanaya midda nebigu inay fadli badan tahay haddii lagu darana middii saxaabada ay ku dardareen siyaadaadka lala imaadana dhib ma laha dhib male laakiin afdalka marka la dhaho midda nebigu ku gaabsadayaa fadli badan ayb qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi lasnaa ma aanan ahayn nanwii inaan niyoonayno ila alxaja mooyaane annagu ma aanan ahayn xaj mooyaane wax kale inaanan niyoonaynin lasnaa ma aanan ahayn nacrifu inaan garanayno alcumrata cumro cumro maba aqooninba annaga yacnii waxuu ka wadaa madiine waxaan uga soo baxnay inaan xajinno bes xaj cumro lagu daro ma aqoonin oo tamatuca inta cumro la xirto ashhurulxaj haddana yacnii la xajiyo ma aanan garanaynin qiraanna ma aanan aqooninoo xajkiiyo cumradii lagu dhex darana ma aanan garanaynin xaj goonin loo xajiyo umbaan naqaanay carabtuna sidaa unbay ahaan jirtay bal waxay ahaayeen kaanuu yacuduuna alcumrata fii ashhuri xaji min afjari اlfujuur bilaha xajka ee saddexda ah in la cumro la xirto afjaru اlfujuuray u yaqaaneen xadiidka bukhaari uu warinayo markaa nebiga waxaasoo dhan buu bedelay innagu ma aanan garanaynin cumro buu leeyahy xaj un baanu soconnay xataa idaa atayna albeyta markaanu kacbadii nimid xataa idaa ataynaa goortaan nimid albeyta kacbadii macahu nebiga aan la nimid istalama arukna wuxuu ugu horreeyu kuu sheegayaa nebigu sameeyey baabu bani shaybow ka galay sida masaajidda masaajidka yacnii dua marka la gelaayo ducadiisii buu akhriyey kacbadiibuu u daadegey kacbadii markuu u daadegey xajarul aswadkiibuu isku baagay marka uu tegey istalama arukna ruknigu xajarul aswadkaa laga wadaa ayuu taabtay faramala waa rucleeyey markaa alaaan saddex wamashaa waa socday arbacan afarna waa socday toddobadii dawaaf saddexda hore waa rucleeyey xajatulwadaac marka waxaa weeyaan kulli inuu rucleeya ayaa ku cad oo xajarul aswadka ka bilaaw ilaa isaga lagu yimaado saddexda hore ruclayntaasuu waday horey waxaan u soo marnay bayna ruknayn inay soconaayeen maadaama aysan gaalada u jeedin meesha uga jeedin taasi waxay ahayd cumratulqadaa ayay ahayd cumratulqadaa ayay ahayd oo gaaladaa fiirsanaysa labada rugni dhexdoodana gaalada kama aynan arkaynin waa iska soconaayeen marka laakiin xajatulwadaac nebigu ramalku kulliba wada gaarsiiyey walidaalika sunnadu waxaa weeyaan in kulli la wada gaarsiiyo xajar ilaa xajar min alxajar ila alxajar ayb saddexda horena waayo dawaafka iskalena waa dawaafulquduumka maxaa yeeley midka dambe lama sheegin inuu ramal uu sameeyey uma taqadama markuu toddobadii dawaaf sameeyey waxaa laga qaadanaya marka xajarka inuu dawaafku ka bilaabanayo ayb saddexda hore la ruclaynayo afarta kale la soconayo xajarkuuna ku dhammaanaya marka dawaafka uma taqadama qofku marka hadduu is yidhaahdo afar miyaad dawaafta mase shan afaruu ka soo qaadaya ayb yaqiintuu qabsanaya ay ku binaynayaan uma taqadama ila almaqaami uma taqadama wuu wuu u hormaray ilaa maqaami ibraahiima maqaamu ibraahim ayuu xaggiisa aaday faqara'a wuxuu akhriyey waاttakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa aayaddaa buu akhriyey marka sunnadu iyadu sidaan waay marka dawaafka la dhammaysto xagga maqaamkaa la soo aadayaa qofka isagoo akhrinaayo aayaddan waاttakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa bis ma dhammaystiraayo intaan unbaa soo aroortaan fajacala almaqaama maqaamkii wuxuu yeelay beynahu isaga iyo bayna albeyti isaga iyo kacbada ayuu u dhexaysiiyey maqaamka yacnii maqaamu ibraahimkii gadaashiisii buu istaagay kacbadii iyo isaga maqaamkii baa u dhexeeya maqaamu ibraahim markaa kacbadii markuu dawaafka ka soo dhammeeyey aayaddan isagoo maqaamkiiba u soo jihaystay isagoo aayaddan akhrinayo gadaaluna ka maray markaad gadaal ka marto ood isaga ku soo jeesato kacbadana hortaada waayo isagana waa kaa horeeya ayb marka kacbadii iyo adiga maqaamkii baa idiin dhexeeya waa hadday suurtagal tahay wa laakiin hadda dadkii baa inta ka bataba yaa maqaamka hortiisa iyo gadaashiisaba dadkii dawaafayaa socdo suuragal maaha marka maqaamka gadaashiisa in lagu tukadaba maxaa yaele dadka dawaafaya maanta dhankaa kor tallaabsanaya dadka qaarkoodna marka aadi ugu dhibtoodaan oo waa isku dhibaan iyagoo isdhahaya marka salaadan meel kale kuma xasilayso maqaamu ibraahim dabadiisay rabaan inay ku tukadaan gadaashiisa kuwana waa ka celcelinayaan dadkii dadkii daa'ifiintay dhibayaan marka mas'aladaa taxqiiqeeduna waxaa weeyaan ninka meesha ku dukanayo iyo ninka dawaafayo daa'iftaa xaq ku leh meeshaas ilaa meel kaloo la dawaafo adduunka ma jirto dawaafka iyo salaadda hadday iska nin dawaafayo iyo nin salaad tukanaya hadday halkaa isku ciriiriyaan ninka dawaafayaa iska leh kan salaadda orod meel kale la raadsaa la leeyahy salaadda waxaana laga qaadanayaa qowluhu tacaalaa ilaahay uu leeyahay an dahiraa beytiya liلطaa'ifiina wاlqaa'imiina warukaci الsujuud iyo an dahiraa beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina warukaci الsujuud waa la daba mariyey marka kuwa sujuudayo rukuucayo salaadda gadaalaa la geeyey halkan marka maxaa yeelay salaadda masaajidka o dhan baad ku tukan kartaa ajarkiina waa ka helaysaa ninkan laakiin dawaafaya meel walba kuma dawaafi kara isaga xawla alkacba unbuu ku wareegi karaa saa darteed marka dadkan yacni waxaa weeyaan inay dheeraystaan gabaal inay marka salaaddii la tagaan ama ay meelo kore la aadaan ama ay yacnii maqaamka yacnii masjidulxaraamkao dhanna waa lagu tukan karaa labadan ragc waa ku ansaxee bal xaramkao dhan baa lagu samayn karaa iska dhaaf wax kale cumar radi allahu canhu labada ragco xaramka dii quwanuu ku tukan jiray ragcatay dawaaf marka masjidka ha isku dhibin meel allaale meeshaad islaadaa dadku waa ku yaryihiin xaggaas la aad salaadaada adiguna si khushuucle u tukan marka qaala fakaana markaa wuxuu yidhi wاtakiduu min maqaami ibraahima musalan isagoo akhrinaya fajacala almaqaama baynahu wabayna albeyti qaala wuxuu yidhi fakaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo qaala marka waxaa dhahayo moxamed bnu cali waxaan u jeedaa jacfar bnu moxamed fakaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo qaala bnu nufayl cabdullahi bni moxamed bnu nufayl iyo wacumaan iyo cusmaan bnu abi shayba iyagu waxay yidhaahdeen fakaana abii yaquulu aabbay wuxuu dhahayey walaa aclamuhu ma ogi dakarahu inuu sheegay ilaa can inebiyi mooyaane sala allahu calayh waali wasalam sanadka ilaa nebigu inuu taxay mooyaane si kale ma ogiye qaala sulaymaan yacnii labadan ibnu nufayl iyo cusmaan iyagu saanay dhaheen walaa aclamuhu dakarahu ilaa can inebiy sal ll ly slam sulaymaanna isagu wuxuu yidhi walaa aclamuhu ilaa qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam ayb marka fakaana abii yaquuludaa maquulu qowlkeeda qaala bnu nufayl ha u malaynin maxaa yeeley aabbihii iyo ibnu nufayl wakhti badan baaba u dhexeeyaban ibnu nufayl waa shaykhu abi daa'uud aabbahan la sheegayna waa moxamed ibnu cali moxamed albaaqir marka ma dhici karta moxamed ulbaaqir inuu yidhaha qaala bnu nufayl suurtagal maaha da qaala bnu nufaylkan abu daa'uud baa wata iyo cusmaan iyagu waxay dhaheen walaa aclamuhu dakarahu ilaa can الnabiy sal ا cl slam fakaana abii yaquulu aabbay wuxuu dhihi jiray can الnabiy sal اl ly slam saas oo kale qaala sulaymaan walaa aclamuhu ilaa qaala inuu yidhi qaala rasuulu اllahi sal l slam yaqra'u rasuulka waxa uu yidhi nacam yaqra'u wuxuu akrinayey fi rakcatayni labada ragco jaabir markaana yanii yaa yanii warramayo labada ragco nebiga wuxuu ku akrinayey yaqra'u fi rakcatayni wuxuu ku akrinayey bqul huwa allahu axad wabqul yaa ayuha alkaafiruun ayb ragcada koowaad qul ya ayuha alkaafiruun midda labaadna qul huwa allahu axad uma rajaca ila lbeyti buu usoo laabtay beytkii kacbadii fastalama waa taabtay haddana arugna xajarulaswadkii taabashadan marka waa mid labaad oo dawaaf lama socoto kacbadii buu ku dawaafay waa ka soo tegay maqaamu ibraahim uu yimid gadaashiisa laba ragcuu ku tukaday qul yaa alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad uu ku akhrinayo kadib markuu salaadda ka soo dhammaaday kacbadiibuu usoo laabtay safay marwo intaan la aadin kacbadiibuu ku soo noqday xajarul aswadkii ayuu taabtay marka ayb fastalama arukna xajarkiibuu taabtay marka haddii la dhunkan karo waa la dhunkanaya haddii la taaban karo waa la taabanaya gacantaa la dhunkanaya haddii kale ul buu ku taabanaya ushii buu dhunkanaya haddii kale waa ishaaraya wa qaala ayb markaa uma kharaja wou baxay nebiga min albaabi albaabkii buu ka baxay ila safaa buu aaday safa markaas masaajidka kumaba jirin buu aagaas safee marwa oo waxaa weeyaan marka inta laga baxo ayaa bannaanka ay ahayd culammada hadda joogta qaarkooda waa weyn xijaaz waxay sheegeen toddobaatan sano ka hor ama lixdan sano ka hor safe iyo marwo waddada caadigayba ahayd oo dadkuna maraan baabuurtuna ay maraan markaasaa qofkii saa saaciga saciga samaynayay baabuurkuu ka istaagaya baabuurkii baa maraya haddana wax soconaya saasay ahaan jirta marka laakiin hadda masaajidkay ku dhex jirtaa safey marwada laguu sheegayo waaba salaadda meelaha lagu dukanaya masaajidkayba ka mid tahay oo qofkii marka tukanayay iyo kii sacyinayay iyo kulli meeshan bay ku wada samaynayaan wuxuu leeyahay marka uma kharaja min albaabi ila safaa buu aaday falamaa danaa min asafaa safa markuu u dhowaaday qara'a wuxuu akhriyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah aayaddaa buu akhriyey marka markii loo sii socdaa la akhrinayaa aayadda nabda'u wuxuu yidhi waxaanu ku bilaabaynaa bimaa bada'a allaahu bihi wuxuu alla ku bilaabay yacnii sacyiga safii marwa safaan ku bilaabaynaa maadaama qur-aanku uu ku bilaabay wax allaale marka wuxuu ilaahay shayga haddii tartiib ou yacnii tartiibtiisa aan si sariixa loo aqoonin laakiin alla subxaanahu watacaala ama rasuulkii iyagu ay kala hormariyeen walow yaynanba ku hormarin nin lafdi keenaya tartiibe waxaa uun laga qaadanayaa midkii ay magaca ku bilaabeen in lagu bilaabo walidaalika weyse qaadka tartiibta culammada waajib yeelayso xadiidkaana ay keenayaan nabda'u bimaa bada'a allaahu bihi ibda'uu bimaa bada'a allaahu bihi waxaa alla ku bilaabay ku bilaaba qur-aanku ilaahay marka weysada muxuu ku bilaabay wejigaa laga bilaabay fawsil wujuuhakum tartiibtu marka inay waajibtahay meelahanay u deliishadeen laakiin lafdigan isagoo khabaru muslim ku soo arooray nabda'u bima bada'a allaahu bihi fabada'a bisafaa safa ayuu ka bilaabay faraqiya calayhi waa koray buurtii buu koray xataa ra'a albeyta marka meel gaabanoo taag un ah wa buur dheer ma ahan taag yar ayb taaggii buu markaa koray xataa ra'a albeyta ilaa uu beytka kacbada uu ka arkay ayb kacbaduu ku soo jeestay fakabara allaaha wawaxdahu ilaahay buu weyneeyey waana ama waana keli yeelay wa qaala sidan buu yidhi marka laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah sidaa buu yidhi uma dacaa waa ducaystay bayna daalika markuu sidaa yidhi allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayuu yidhi kadib laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu buu akhriyey waa ducaystay ducadaa kadib haddana intii buu ku celiyey waa ducaystay haddana intii buu ku celiyey haddana waa ducaystay sacyigii buu bilaabay marka ayb halkaasaa marka uu ka bilaabmaya qofku hadduu marwo ka soo bilaabo socodkaas marwo ilaa safo uma jiro midka kale umbaa umbuu ka bilaabmaya waxiisa marka la soconayana safo inta laga bilaabo marwo la tago haddana lasoo noqdo safo la yimaado koow ma aha safaa laga baxaya mar waa la tegaa waa koow mar waa laga imaanayaa safo labow ayb meeshan marka ibnu xasmi iyo yacnii waxaan umalaynaya ibnu xasmi iyo iyo culimmada shaaficiyada qaar ka mida yaa meeshaa waxay yidhaahdeen waxaa la tirinayaa socod iyo sii socod iyo soo socdaa koow la dhahayaa afar iyo tobanay tirsanayn marka waxaas waxba kama jiraan ayb culimmada dhammaantoodna iyo sida nebigu had yacni uu ahaa iyo waxay ku tageen wax yaroo shaad a maahane qowlkooda uu shaad yahay maahane safo ilaa marwo koow marwo ilaa safo haddana labaa la dhahay xagguu ku dhammaanaya marka saciigu marwuu ku dhammaanaya saas u tiri marwuu ku dhammaanaya ayb halkaas baa marka qofku waxaa weyaan uu ka sacyinay sacigu marka hadda kor iyo hoos waay yani meeshii nebiga uu ku saciyey dhulka korkii hoos yani dhulka korkiisay ahayd zaxmadan iyo dadkan markay bateen kor dabaqa kore waa laga saciyaa iyadan oo ku aadan meesha dabaqa ka sii koreeya qoraxda ahna ee saqafka aan isagu lahaynna waa laga saciyaa socod dheer marka intuba marka waa bannaan tahay culammada zamankan joogta iyo kuwii kaleba wax isku khilaafay war ka keena ma ogin maxaa yeelay meeshii un waa ku socdaa dhulka iyo yacnii iyoiyo hawadiisuna waa un isleeyihiin adiga hadda haddii lagu yidhaha miiqaad ka xarma yalamlamaa laga xarmana haddii lagu yidhaha yalamlam inaa cagahaadu ay ku taagan yihiin shardi ma aha diyaarad haddaad korkeeda ku taagan tahay yalamlam waa taagan tahay tanna sidii oo kale mas'ale marka wakhtiyadan dambe labadan sanoo dambe khilaaf weyn dhalisayaa jirta sacyiga isagoo in kor loo ballaariyey wax wara ma leh laakiin sacyigiibaa waxaa loo ballaariyey dhinac dhinac hadda oo intii uu ahaa ballar ahaan dherer ma aha dhererkiisa isagu waa maxduud laa khilaafa fiihi safo iyo marwo xagga dhererka waa maxduud lama dheerayn karo lamana soo gaabin karo iyadan laakiin midda khilaafka keentay waxay tahay yacnii ballarka masaafadan dherarka sideedaba ha ahaatee laakiin sidaan ma loo waasicin karaa way waasiciyeen marka geestii dambe oo albaabadan baabu bani shaybe iyo baabusalaam ee laga geli jiray waa dumiyeen dhulkii bannaanka ahay bay ku soo dareen masaajidkii mascayna ka dhigeen meel lagu saciyo mas'aladan marka bacdi ahlilcilmiga zamanka nool waa diideen meesha in lagu saciyaa ma bannaanay dhaheen mashhuur xasan salmaan yaa isagu risaalo ka qoray mascaha risaalo waa madbuuc isagu marka warku markuu soo arooriyey wuxuu leeyahay wax dhibaataa uy leedahay male taariikh iyo fataawo culmad culimmadii hore ahna wuu keenayaa marar badan oo sacyiga la fakiyey oo dhankan loo fakiyey oo culimo fadwoodeen ayuu keenayaa marmarka dherarkaa taxdiid ku jiraa maahane cardigu taxdiidkuma jiro sida masaajidkaba uunan ugu jirin ila masjidka nabowigaoo kale hadda adaan ka soo qaadno si kastoo loo weyneeyo weli ajrigii kunka waa leedahay oo cumar baa waxaa laga wariyey haddii masjidka nabowiga ilaa sanca haddii dherarkiisa la geeyey iyo ballaarkiisu ninkii ku dukada waa hela ajriga oo waxaa la yidhaahdaa yacni ziyaadadu waxay la xugun tahay kii lagu ziyaadiyey la xugun noqonay soo ma garanin xaramku laak lama ziyaadin karo almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa hawr xaramku ma ziyaadaya laakiin masjidka haa ayb masjidulxaraamkuna ziyaadaadkiisu waa la mid yihiin bal iskaba dhaaf xaramka oo dhan baaba isaga boqolka kunoo ajir laga helaa sa iska badaakaas marka siday tan u tahay culammadu waxay yidhahdeen dhinacan ballarka wax sheegayba ma jiro oo taxdiid u yaalay ayb saa darteed marka sideedaa lagu daayey marka qofku hadduu ku saciyo wax dhiba male haddaad shaki iyo adigu uu ku galana meeshii horeba isaga sacyi meeshii hore iskaga sacyi laakiin hadda waxaa daran meeshii hore o dhan haddii laga dhigo qaybta soo noqodka marwo ku imaanaysa haddii laga dhigo qaybta kalena safo la geeyey socodkeeda da markaa qofku waa ku qasban yahay insha allahu tacaala dhib male kolle nimanka marka iyagu waxaan samaynayaan culum ay su-aalaan rag fiqigooda iyo diinkooda lagu kalsoonyayo fuqahaa ibay weydiiyaan ayagaas markay mas'alada dhan walba ka caddeeyaan waxay ku iftoodaana ina sameeyaan waxba iskama sameeyaan saas yaan loo qaadanay saas marka waxaan marka dadkan ka hadlayna ahlucilmiguna saasay u bateen nimanka meeshaad joogana niman fuqaha ah waa xaqiiqatan marka wuxuu leeyahay uma nazla ilى اlmarwa ayuu u degey xataa idaa insabat qadamaahu uma nazla nebigu waa degay ilى اlmarwati marwo xaggeedu u degey xataa ida insabat qadamaahu labadiisa gommadood markay ka hoobteen ramala markay meeshii yani buurtii ay ka hoobteen taagii ramala nebigu waa rucleeyey waa orday fii baطni اlwaadiy waadiga calooshiisa toga calooshiisii buu ku orday waa laba meeloo marka almiilayn alakhdarayn nalal cagaaranaa ku xiran marka labadaa intaas qadarkaas waa inta lagu ordaayo ramala fii baطni اlwaadiy rabbi اkfir warxam inaka anta alacazu اlakram iyuuna akhrinayo waa ordayaa marka nimankaana loo sunneeyaa maxaal asalka naaguhu iyagu waxay asal ku yihiin tasatur roorka ama socodkuna tasaturkiibuu ka hor imaanaya sababkay ku timid ha ahaadaba naag oo nebiyullahi ismaaciil hooyadiisoo biyo raadinaysay iyagu sabab waxeedu marka waxaa weyan cibaado ma aynan ka ahayn markaas laakiin annaga maadaama hadda cibaadana loogaga dhigay ragga unbaa ruculaynayey dumarku iyagu kuma jiraan fuqahadu saasay tilmaamay xataa ata almarwata ilaahu marwo ka yimid fa sanaca waa sameeyey cala almarwati marwo korkeeda midla maa sanaca wuxuu ku sameeyey cala asafaa xataa idaa kaana aakhiru dawaafi dawaafka aakhirkiisa sacyiga aakhirkiisa markuu ahaa cala almarwati marwo korkeeda qaala waxa uu yidhi ilaa dawaafkii ugu dembeeyey markuu marwo ahaa qaala nebigu waxa uu yidhi meeshaa ku yidhi innii aniga meeshan baa lagu kala baxayaa marka madiinaa layskala yimid makaa la soo galay waa la dawaafay waa la saciyey haye ninkii mutamatica waa xirana ama waa gagaabsana tinta waa xalaalooba ninka mufridka iyo ninka qaarinka ahna waa muxrimkiisu baaqi ku ahaana halkan waa marka meesha nebiga uu ku kala qaybiyey ninkii xoolo wadana tinta ha xalaalooba uu yidhi ninkaan wadinna oo ninka yani waxaan ujeedaa ninkaan xoolo wadin waa inuu xalaaloobo ninkii xoolo wadana waa inuu xraam baaqi ku ahaado tiibuu raba inuu sheego qaala waxau yidhi innii aniga low istaqbaltu hadday ii laabnaan lahayd min amrii arrinkayga maa wixii istadbartu aan gadaal uga soo tegey waxaan gadaal uga soo tegay hadday ii laabnaan lahayd lam asuqi ilhadya xoole ma aanan soo kaxeeyeen wala jacaltuhaa waxaan ka dhigi lahaa cumratan midaan halkan baan ku xalaaloobi lahay ayb waman kaana minkum qofki idinka idinka mida laysa macahu hadyun xoole aan wadin falyaxlil ha xalaaloobo waliyajcalhaa hana ka dhigo cumratan cumraha ka dhigto faxalla naasu dadkii way xalaaloobeen kulluhum dhammaantood wa qasaruu tintii bay gaagaabsadeen marka meeshaan in lagu gaagaabsanayo maxaa yaele xajkii baa dhowaa iyagu waxay soo galeen bisha dulxujo oo afar ah dulxujo afarteeda markay soo galeen maalinta tobankana in la xiirtaa la rabaa meeqo beri baa u dhaxaysa marka lix beri lix beri marka tin kuma soo baxayso marka maalinkaas tin ay xiirtaan say ugu harto waa iska gaagaabiyeen tinta laakiin hadday wax dheer kuu dhiman tahay dulqacdo aad tagtayba siditaaloo kale haddaad xajka aaday cumradii aad cumraysatay iska xiiro ile xiirmadaa fadli badane timana way kuu soo baxayaan dabcan marka wuxuu leeyahay waman kaana macahu hadyun qofkii hadyi wado ila nebiya sal lla slam nebiga mooyaane iyo waman kaana macahu hadyun qoladii iyagu hadyiga waday maahane iyagu baaqi waxay ku noqdeen ixraamkooda faqaama suraaqatu bnu jucshum ayaa kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alicaamina haadaa sanadkeennaan miyaa iska leh fasakhani am lilabad mise weligeen markii hore waa xaj baan soo xirannaye haddana xajkii waa fasakhno cumraan ka dhignaye ma sanadkan keliya ayay arrintaasu dhacaysaa fashabaka nebigu waa isdhexgeliye rasuulullahi sal ll slam rasuulkii uu isdhexgeliye saabicahu farihiisa fi lukhraa midda kale farihiisii ayuu kuwii kale dhexgeliyey uma qaala wuxuu yidhi dakhalat ilcumratu cumradii way gashay fi lxaji xajkii bay dhex gashay haakadaa sidan bay u dhex gashay martayna laba jeer bayri cumradii sidaan oo kale xajka u dhex gashay oo sanadkan ku eg marka ma aho meeshaa marka la joogo marka waa masaladii aan ka hadalnay ibnuulqayim iyo ibyacnii uu tilmaamay ibnu cabbaas inuu yidhi waa waajib arrintan nin walbo oo kacbada yimaado isagoon xoolo wadin wuxuu rabaa soo xirtee cumro unbuu u beddelaa culammadii badankoodna ay yidhaahdeen waajib ma ahan laakiin waa sunno qaarna ay yidhaahdeen mayaba ibnu taymiya isaga wuxuu yidhi saxaabada waajibay ku ahayd laakiin dadka kale sunno unbay u tahay qasab ma aha inay qasab aan ahayn waxaa ku tusaysa hadduu qofkii khilaafo ee ifraadkiisii ou iska wato biitifaaqin culamaa xajkiisa waa ansaxayaan ayb marka calaa kullin ibnulqayimna uu lahaa marka ibnu cabaas qowlkiisa uu rajaxay laa buu yidhi maya bal liabadi abadin liabadi abadin weli abid abidkeed abid abidkeed baa ayay u sugnaatay oo isdhex galeen laa bal liabidi abidin ayb laa bal liabidi abidin saas qaala waxau yidhi waqadima caliyun cali wuu soo galay radia allahu canhu min alyamani buu ka soo galay bibudnin hala ayuu la soo galay geela bibudni الnabiyi sal ا l slam alihii nebiga ayuu la soo galay fawajada faatimata faatimo ayuu arkay calayha asalaam masaakiinta qaarkood oo kitaabkan dadkii qoraayey ayaa sidan dhigeen ee sanadka maaha iyadu inay saa ugu timid ibnu kaiir saasuu leeyahy in allaha malaa'ikatahu aayaddaa markuu tafsiirayo ayb fawajada faatimata calayhi asalaam buu arkay minman ka mid ah xalla xalaalowday walabisad labisatay hiyaaban dhar sadiiqan markaa la rinjiyeeyey waqti xalad indhakuulatay ilama xarmanee fa ankara caliyun cali wou ka inkiray radia allaahu canhu daalika kaagaas calayha iyadii buu ku inkiray wa qaala wuxuu yidhi man amaraki bi haada yaa waxaan ku faray qaalad waxay tidhi abii aabbahay baa i faray qaala waxau yidhi wa kaana caliyun cali wuxuu aha radia allaahu canhu yaquulu bilciraaqi ciraaq markii uu joogay wuxuu dhihi jiray dahabtu ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u tegey muxarishan anoo ku dirayo calaa faatimata faatima radia allaahu canha fi lamri amar arrinka alladii arrinka oo sanacathu ay samaysay mustaftiyan ka jawaab dalbaayay lirasuulillahi sal ll ly slam fi ladii kii dakarad canhu ay sheegtay warkan ay sheegtay anuu nebiga jawaab uga raadinayo iyadiina ku dirayo dhahayo faatima ixraamkii waa ka baxdayoo waa indhakuulatayoo dhar bay labisatay yacnii dhar rinjiyeysan waxbay labisatay yaa nebigii u tegey cali markuu ciraaq joogay saas u dhihi jiray ayb fa akhbartuhu waxaan u sheegay annii ankartu daalika calayha inaan arrintaa ku inkiray faqaalat waxay tihi ina abii aabbahay amaranii bi haada kan buu i faray faqaala wuxuu yidhi nebiga sadaqad sadaqad run bay sheegtay run bay sheegtay maadaa qulta maxaad tidhi adiga xiina faradta alxaja markaad xajka ku soo dhawaaqaysay ood xajka isku faradinaysay maxaad ku dhawaaqday qaala waxau yidhi qultu waxaan yidhi allaahuma innii uhillu ilaahu aniga waxaan ku dhawaaqayaa bimaa ahalla bihi rasuuluullaahi nebiga wuxuu ku dhawaaqay sala allahu calayh waali wasalam ayb masaladanna waa soo marna alixraam calaa wajhi libhaam ayb sida laysugu khilaafsanaa oo qaar culimmada ka midana ay diideen kuwo kalena ay yidhaahdeen waa bannaan tahay laakiin saddexdan midkood doonoo ka dooran karaa wujuuhulixraama qaarna ay yidhahdeen maya xilligii nebiga dadku waxbay weli waxyiibaa soo degaya wax inay isbeddelaan baa dhici kartay laakiin hadda maadaama wax walba ay sugnaadeen ninkan waa inuu xirtaa qaala waxau yidhi markaa fainanacam qaala wuxuu yidhi fa ina macii aniga waxaan wadaa alhadi hadi baa macayga ahaaday falaa taxlil ha xalaaloobin marka anuu hadi baan wadaaye maadaama adiga keygii oo kale aad soo xiratay ha xalaaloobin adna aad xoolihii waddo qaala wuxuu yidhi fa kaana jamaacatun jamaacatu اlhadyi qaala waxa uu yidhi fakaana jamaacaة اlhadyi qaaladan yani waxaa iska leh jaabir waxaan ujeedaa qaala waxa uu yidhi jaabir haa fakaana jamaacaة اlhadyi hadyiga majmuuciisa iyo wadartiisu isugeyntiisu wuxuu ahaa aladii qadima bihi caliyun ou la soo galay min alyaman ou kala soo galay iyo waladii ataa bihi nabiyu sala اllahu alayh ali wasalam iyo kii nebigu uu kala yimid min almadiinati mi'atan boqolay noqdeen xoolo badan marka in kacbada la keeni karo intii waajibka kugu ayd ka badan ba xataa maxaa le nebigu waa qaarin hal neef unbaa waajibku dhanayntaa uu keenay faxalla naasu dadkii way xalaaloobeen kulluhum dhammaantood waqasaruu way gaagaabsadeen tintii ila nebiya sala allahu calayh ali wasalam iyo waman kaana macahu hadyun qofkii xoolo wado qaala falamaa kaana yowmu tarwiyati maalintii yowmu tarwiya maalintii aroorka biyo waa biyo dhaansa jireen mino iyo dhulkaas iyo carafaad iyo biyo ma ooli jirin markaase waxay samayn jireen marka nin walbaa biyaha uu isticmaalayo sii dhaansan jiray markaasuu sii qaada jiray wakhtiyadii danbase ceelalaa laga qoday ibnu xajar suu sheegayo ceelal durdura inta laga qodayaa dadku aynan kuba dhibtoo jirin yir wakhtigiisii wakhtiganna tubooyinaaba burqadaban ilaahay fadligiisa oo qofka waxaa weeyaan jidku waa ku taxan yihiin tubooyinka iyagoo qabow weliba oo qofka uu inta yacnii taabto uu iska cabayo biyihimarka waxaa weeyaan ilaahayna aaduu marka uu yacnii meeshaas yacnii khidmaynteedana waa lagu dadaalay allana subxaanahu watacaala waa u fududeeyey dadka nacam intii marka kacbadaa u khidmaynaysa marka iyagu ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan ixsaankaas ay ugu galayaan inuu ilaahay tawfiiqda ku waafajiyo qofka qofka ixsaan u sameeya inuu yidhaahdo oo u duceeyo u leeyahay dadkan marka iyagu biyaha aroori jiray marka waxa dhibka bixi jiray iyo dhulkiio kulayla iyo socod tiro badan iyo waxaasoo dhan ma leh marka wuxuu yidhi falamaa kaana yowmu tarwiyati wawajahuu ilaa minan markay galeen oo mina xaggeeda u jeesteen ahalluu bilxaji xajkii bay ku dhawaaqeen yowmu tarwiya xajka lagu dhawaaqaa marka qofkii aan yowmu tarwiya haleelinna yowmu carafa waa ku dhawaaqi karaa xajkiisa yowmu tarwiya iyada camal waajiboo la qabtaa ma jiraba farakiba rasuulullaahi marka xaggeen laga xarmanayaa maka nin walba yacnii xujaajtu wixii awal xarmanaadda awal baaba xarmanaayeenba nebigii iyo kale intii aan xarmanaynna iyagu meesha gurigoodii ayay ka bilaabayaan oo labayka xajatan ka dhahayaan mina xaggeedayna u jihaysanayaan farakiba rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa fuulay hashiisiibuu koray fasallaa biminan mina ayuu ku tukaday adduhra iyo waalcasra iyo waalmaqriba iyo waalcishaa'a iyo waalsubxa qasran ayuu ku tukaday isagoo gaabiyey salaadaha afarreyda ah mid walbaa laakiin wakhtigeeduu ku tukaday jamac ma jiro duhurkii buu laba ka tukaday casirka wakhtigiisii buu laba ka tukaday maqribkii saddex wakhtigiisii cishaha markuu soo galay laba ragco salaadda subax maalinta sagaalaadkaana yacnii labadeedii ragco tukaday uma makaha qaliilan markuu subax yowmu carafaa la jooga hadda ogow markaas uma makaha qaliilan wax yar buu nagaaday xataa dalacat ishamsu intay qoraxdii ka soo baxday wa amara biqubbatin ayuu amray teendho lahu isaga uu lahaa min shacrin tin ka samaysnay dhogor faduribad waa la yeelay binamira namira ayaa loogu sameeyey maalintii sagaalaad waxaa laga qaadanayaa marka nebigu maalintii sagaalaad markuu salaadda subax mino ku tukaday cabaar yarub uu nagaaday qoraxda markay soo baxday ayuu ka tegey mino maalinta sagaalaad marka qoraxda markay soo baxdo yaa laga baxaa mino in markaa laga baxaa ay wanaagsantahay mino markii saa looga dhaqaaqo carafaadaa loo socdaa carafaad iyo minona waxaa u dhexaysa musdelifa waa lasii dhaafaa musdelifa marka iyada farakiba rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam marka wuxuu leeyahay wa amara biqubbatin buu amray qoraada markay soo baxday buu tegey teendha ayuu amray lahu isaga uu lahaa min shacrin dhogor ka samaysan fa duribad waa loo yeelay oo waa loo dhisay binamira namira meesha la yidhahdaa loogu dhisay namira marka carafaad afkeeday ku taallaa laakiin namira carafaad ka mid ma ah qaybna waa ka mid qaybna yacnii waxaa weeyaan musdelifay soo xigta oo xuduud fa saara rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa socday walaa tashuku qurayshun iyadoo qurayshi aanay ka shakinaynin ana nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu waaqifun inuu yahay mid istaagayo cinda almashcari alxaraami mashcarulxaraamka bilmusdelifati musdelifa yacni inuu istaagayo aanayba ka shakinaynin kamaa kaanad qurayshun quraysh siday ahayd tasnacu inay samaynayso filjaahiliyati jaahiliyadu nimankan quraysh dadku labay ahaayeen quraysh iyo qayrkood halkan marka la maraayo subaxaas mina marka laga baxo sagaalaadka quraysh iyagu waxay ku ekaayeen musdelifa carafaad ma aadi jirin oo waxay dhihi jireen naxnu alxumus annagu waxaanu nahay dadkii diinta ku ad adkaa oo qiiraysnaayo xamaasadaysnaa baan nahay xaramka ma dhaafaynay dhihi jireen musdelifa iyada xaramkay ku jirtaa carafaadna waa xilliga annaga marka xilliga ma tegaynay dhihi jireen dadka kale ha iska aadayo carafaad carafaad marka dadka kalea tegi jireen quraysh ma tegi jirin iyo ansaarna ma tegi jirin oo usii khasri jirin dadka laakiin carabta kale waa iska gudbi jireen iyagii marka waxay isleeyihiin nebigu carafaad ma tegaayo musdelifaba ma dhaafaayo saaad yeeli jirteen buu yeelayaa saasay isleeyihiin fa ajaaza rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa dhaafay musdelifa xataa ataa carafata ilaa uu carafo ka yimid ayb fawajada alqubata qubadii ayuu arkay ayuu helay qad duriban iyadoo loo dhisay lahu isaga binamira looga dhisay meesha namira leyra iyadoo looga dhisay fa nasala bihaa waa degey meesha ayuu ku degey xataa idaa zaaqat ishamsu qoraxdii markay iilatay duhurka la gaaray amara bilqaswaa'i hashiisii qaswaa ayuu amray fa ruxilad lahu waa loo raray fa rakiba waa koray xataa ataa ilaa uu ka yimid badna alwaadi waadiga calooshiisa ilaa uu ka yimid waadigan marka waa waadi curana waadi curana ayaa la yidhaha waa meesha uu ku yaallo masjidka hadda weyn ee masjidu namira la yidhaha namirada iyo waadigu waa un isku meel halkaa marka masjidu namira ee imaamka uu ka qudbeeyo nebiguna uu ka qudbeeyo halkaas ayaa nebigu markaa uu yimid halkaa marka waa waqtiga duhurka waa ogow marka maxaa laga bilaabaa marka duhurkaas markuu duhurka galo ayb farakiba waa koray xataa ataa badna alwaadi ilaa uu ka yimid fakhadaba annaasa dadkiiba u qudbeeyey halkaas marka waxaa sunno a in khudbo lagu akhriyo haddaad imaamka soo haleeli karta masaajidkaas tag khudbada dhegayso fa qaala waxa uu yidhi khudbadaa markaa uu dhammeey uu dhammayn rabo ama uu dhammeeyaba ayaa marka aadaankii lagu dhufanaa dhuhur fa qaala markaa khudbo baa nebigu halkaa marka aadaankii lagu dhufto dabcansaan arkayno waa la aqimayaa duhur baa loo istaagayaa duhur baa la tukanayaa haddana waa laba ragca duhur laga dhigayaa haddana waa la istaagayaa waa la aqimayaa casir baa loo aqimayaa labadii ragco casirkaa la tukanayaa dabadeed nin walbaa wuquufka yaa bilaabmaya marka wuquufu carafa yaa bilaabmaya fa qaala nebiga khudbadiisii wuxuu ku yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum calaykum xaraamun ina dimaa'akum dhiiggiinna iyo wa amwaalakum maalyaalkiinna xaraamun calaykum dushiinna xaaraanay ka yihiin ka xurmati yowmikum maalinkiinnan xurmadiisa oo kale haadaa kan ah fii shahrikum bishiinnan haadaa kan ah fii beladikum beledkiinnan dhexdiisa haadaa kan ah yacnii iyagu waxay yaqaaneen beledka la joogo maka kacbadii yacni waxaan ujeedaa beledkii oo yacni beledulxaraam ah bishii oo dulxujo ah yani ashhurulxurumka ka mida iyo maalinta oo iyadu waxaa weeyaan xurmo leh maalin weyn oo aad u weyn xurmo leh marka wixii ay yaqaaneen ayuu wax aynan markaa amaynan garannin oo isleeyahay ayuu uga qiyaasanaya yacnii shay iyagu aanay aqoonin buu rabaa inuu u sheego wixii ay yaqaaneenoo ugu sheegayaa marka iyagu waa garanayeen xurmadan jaahiliyadiina waa la yaqaanay xurmada arrintaa ninka aabbihii ninkii dilay ayuu wuxuu ku arkayaa yacni kacbadii ama yacnii xaramkii ma taabanayo ma dilaayo isagoo gaaloo jaahili ah maalin un uu xaramka ka baxo unbuu gaadayaa halkaas markaasu dilaayo maadaama iyagu ay sidaa u yaqaaneen tiibuu nebiga ku tusaa marka middaas aad taqaaneen oo kale waayuu leeyahay dimaa'duna wax ugu horraysa waaye bacda diin diinta kadib dimaa'daaba ku xigtaba ila waa nufuustii ta'banaya sidaan baa marka nebigu u yidhi sal ll slam alaa hoy inna kulla shayin shay kastoo min amri iljaahiliyati arrimaha jaahiliyadaa ka mida taxta qadamaya labadayda gommadood hoostoodu ahaaday taxta qadamaya labadayda gommadood mowduucun kula dhigay alaa hoy inna kulla shayin shay kastoo min amri iljaahiliyati jaahiliyada umuuraheeda ah mowduucun mid la dhigay oo la yeelay waay taxta qadamaya labadayda gommadood hoostooda wax allaale wixii jaahiliye jiray ee jaahiliyadu isku haysteen yacnii aanooyinkii iyo waxyaabihii dabcan jaahiliyadii jiray oo nebiguna qariray kuma jiraan wixii kale lugaha hoostoodan geliyey wax kasoo qaad male ayb oo dadkii wax iska dilay wakhtigii jaahiliyada maanta iskuma qabsan karaan ninkii jaahiliyadii wax laga dilay maanta inuu aarsado iyo ma aha waxaa jaahiliyay ku dhaceen faraha laga qaado hadda iyo marka safxad cusub wa dimaa'u ljaahiliyati jaahiliyada dhiigagoodiina mawduucatun mid la dhigay waayo la tuuray wa awalu damin dhiigkan ugu horreeyo adacahu aan tuurayana dimaa'unaa ree cabdilmuqalib haddaan naama reer beni haashim annaga dhiiggeenniye kii annaga aan lahayn oo jaahiliyadii nin laga dilay siduu tilmaamaya ayb wa awalu damin adacahu dimaa'unaa damu qaala cuثmaan cuثmaan waxauu yidhi cuثmaan bnu abi shayba waaye damu bni rabiica wa qaala sulaymaan damu rabiicata bni اlxaariث bni cabdilmuqalib ninkaa dhiiggiisaan hadirka dhigaynaan baabi'inaynaa aan ka tegaynaayo wa qaala bacdu haaulaa'i waxay dhaheen kaana mustardacan wuxuu ahaa nin markaa mustardacoo ay markaa la nuujinayey fii bani sacdin reer bani sacd dhexdooda lagu nuujinayey faqatalathu hudaylun hudayl baa dishay ninkaa annaga naga dhashay dhiiggiisa waa ka tegaynaa isagan ka bilaabayaayuu ley nebiga sal l slm waxaa laga qaadanaya marka xukunka iyo yacni fulinta axkaam haddii la raba in la fuliya qofka inuu isaga isku bilaababa isaga iyo qoyskiisa koow inuu ka bilaabo meel kale intaanu aadinba ayb dadku marka ma kala laha yacni kan iyo kan kale ma laha halkan meeshaan markuu leeyahay wa dimaa'uljaahiliyati mawduucatunna dadkii jaahiliyadii wax iska dilay qabla alislaam jaahiliyada waa qabla alislaam qabla albicta dadkii wax iska dilay wax ma leh laysu qabsan maayo ninkii nin dhiig ku lahaa oo jaahiliyadii baa layga dilay hadda ha iska daayay mas'aladan laftirkeeda marka culammadu waxay ku qaadeen dagaallada fitanka ah ee muslimiinta ka dhex dhaco oo iyaga dhexdooda ay isku dilaan haddii la xalliyo oo dadku ay heshiiyaan kadib inaan laysu raacanin wixii dimaa ah maal nool ee lahaayana in markaa waxaa weeyaan laysu celiyo wixii maaloo nool laakiin wixii maal ku baaba'ay iyo wixii naf ku baaba'day waa laysu qisaasayaa maya ma jirto masaladaa iyadaa marka zuhri ayaa wuxuu yidhi saxaabadii sidaasay yeeleen caamal jamaaca markii heshiiska la dhex dhigay dadkii isdilay iyo wixii la dilay laysuma aanaynin soo ma garanin walidaalika shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay fitanku jaahiliyaday shabbahaan maxaa yeelay fidna haddii ay jirto ama fidno lagu dhex dagaalamayo cilmi iyo diintii qof baa ka maqan tahay walidaalika waxaa la yidhaahdaa fitnatun camyaa fitnatun samaa fidno dhegala iyo fidno indhala qofkay indha tirtaa oy dhega tirtaa waxma maqlaayo qofka xataa hadduu diintii wax ka yaqaanay nusuustii waa ka hoos baxeen markaas soo ma garanin way ka hoos baxaysaa dagaallada yacnii markaa jihaadka ah iyo kuwa fitanka ah iyo kuwa iyaga yacnii ama nusuusta iyo qudaacu duruqa lagula dagaalamana kulligood fuqahada iyo axaadiidta axaadiidta rasuulka iyo fuqahada way kala socsooceen ayb dadka gabal yacnii waxaa weeyaan jihaadkii waxaa weeyaan dagaalladii fidnada ahayday kuwa jihaad ku sheegayaan kuwana waxaa weeyaan dagaalladii inay jihaadka yihiin ay yacnii ay caddahay ay iyaguna fidno ku sheegaan ama qudaacu duruqa dagaallada lala dagaalamayo kale iyo oo ummadduna ay heshiis ku yihiin in lala dagaalamo tuugadaa layska qabto ummaddii meel degan hadday heshiis ku yihiin in tuugada la qabto jidadka laga sifeeyo haddaad tiraa marka tuugga ninka la dagaala qaadicu dariiqu waa fidnuu ku dhex jiraa waxaas jaabkaagaa ka wadaa adiga taas macam ayb imaam axmed wuxuu leeyahay qitaalu lusuus ma ahan dagaal fidno ma ahan ayb marka fidnadan laftirkeedaba war kutubta ha loo soo celiyo ha lagu dabdiya ayb in badanna waa isdhex galaan dagaallada yacni jihaadka lagu tilmaamo ama kuwa fitanka ama kuwan nusuusta lala dagaalama shabaha ka dhexeeyo marar badan dadku waa iska dhex galaan walidaalika ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhaahdaa masaa'ishan kala socsooceeda waxay ku roon tahay oo wuxuu yidhaahdaa min wadiifati khawaasi ahlilcilmi dadka ahlucilmiga khawaastooda shaqadeeda shaqada yani taa shaqadeeda qofku waxaa weeyaan axaadiidta iyo yacnii kutub ulfiqhi qawaacid waa ishaareen laakiin marka la tadbiiqinaayo qadiya mucayana lagu tadbiiqinaayo khawaas ahlilcilmi in looga tago qadiyada mucayankaa khawaas ahlilcilmi marka loo geynaayana in iyaga ama ay dhex joogaan ama in iyaga loo sharxaa la rabaa si cadaalad ay ku jirto in loogu sharxo war waxaasaa dhacay saa iyo saa iyo keyta wakeyta wakeytay wax u dhaceen dagaalkan fidno miya mase waa dagaal xaq sidii ay yidhaahdaan marka la qaato ayb laakiin haddii qof darafka ah fidnadii laftirkiisa inta baxo shiikh u tago sow rabo wax ugu sheego loo soo jawaabo taasi maxay tahay marka wax macno leh taas yacnii fadwo oo waxay noqonaysaa aansa aan sax ahayn qofka wadaadka haddii yacnii suurada waaqiciga laga qaldo jawaab waaqiciga khilaafsan buu keenaa wاlxukmu bishay farcun can tasawurihi shay in la xukumaana tasawuraa ka horeeyo ani adi haddaan mas'ale isku haysanno aan wada tagno culamo aan u tagno tasawur saxeixa aan ka dhiibno on isku waafaqsannahay waxay noo gooyaan markaa aan qaadno dadka ahlucilmiga qole iyagu marka gaar ahlucilmiga xagga ugu jirtaa male markaa saasuu nebigu marka zuhri sidaasuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya juska afaraad kitaabkan la yidhaaha minhaaju sunnaha ayuu saa ku yidhi marka hadday muslimiintu u dagaal fidnaa oo ka dhex dhaco ee la heshiisiiyo war isu raacashada naga daayaa laleeyahay maal wuxuu nool ha laysu celiyo laakiin adiga intaasaad disha adna kaas baad disha haddii la yidhaah waxaa laga yaabaa in mafsado ka sii dhalataba oo dagaalkiiba aan istaagin ayb wuxuu leeyahay marka wariba aljaahiliyati jaahiliyada ribadooduna mowduucun weeyaan mid la dhigay oo la tuuray wa awalu riban riba midda ugu horrayso adacu aan tuuraya ribaanaa ribadeenna weeyaan ribaa cabaas bn cabdilmuqalib cabaas ribadiisii wa fa innahu mowduucun kulluhu dhammaanteed waa la dhigay waa la tuuray riba ayaa jiri jirto qofku intuu jaahiliyada nin intuu wax deemiyo ayaa wakhtiga marka la gaaro wuxuu dhihi jiray ataqdii am turaabii ma ii gudaysaa mase waa ii ribaynaysaa ninku miskiin waa lacag caddaana ma haysto haye waayo iga suguu dhahaya waa ku kordhinaya ribadii marka sanawaad sanawaad sanawaad sanawaad ba isu koraysaa taasi marka wuxuu leeyahay ribada ugu horreeyoon tuuraayo ribadii cabbaas waay qofka marka maxaa lagu leeyahay intii lagu lahaa bis wixii ka dheeraada ma leh falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun fattaquu llaha ilaahay ka cabsada fi nisaa'i war haweenka ilaahay uga cabsada sha'nigooda fa inakum idinku akhadtumuuhunna waad qaadateen biamaanati illaahi ilaahay ammaanadiisii baad ku qaadateen waاstaxlaltum furuujahunna farjigoodii baad xalaashateen bikelimatillaahi baad ku xalaashateen wa inna lakum idinkuna waxaad leedihiin calayhinna iyaga dushooda allaa yuudi'na inaynan yeelin oo aynan dejinnin furushakum firaashyadiinna axaddan qof inaynan soo gelinnin takrahuunahu aad nacaysaan idinku taasaad ku leedihiin fa in facalna hadday yeelaan ooy soo geliyaan marka halkan wa inna lakum calayhinna allaa yuudi'na furushakum yacnii waxaa weeyaan gurigiinna qof aydnan u idnin inay soo geliyaan unbaa laga wadaa ee lagama wada marka gogol dhaaf iyo zino zina hadday tahay iska garaaca lama dheheen hadday zinaystaan garaaca keliya laguma kaaftoonan fa in facalna hadday yeelaan fadribuuhunna garaacu darban garaacis hayra mubaraxin hayra mubarixin aan bararinaynin kor walahunna iyaguna calaykum idinka korkiinna waxay ku leeyihin risquhunna risqigooda wa kiswatuhunna iyo marashadooda bilmacruufi si la yaqaano sharciga iyo curfiga lagu yaqaano wa innii aniguna qad taraktu fiikum waxaan idinkaga tegey maa lan tadil dhexdiinna waxaan kaga tegey maa lan tadiluu maa shay lan tadiluu aynan nugaynin bacdahu isaga gadaashii in ictasamtum bihi haddaad qabsataan kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisaan idinkaga tegey kitaaballahi haddii la yidhaha sunnada nebigana waa ku jirtaa maxaa yeele wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu qur-aankay ku dhex jirtaa wa antum idinkuna mas-uuluuna cannii waa la idiin weydiinayaayo waa la idin su'aalaya xaggayga famaa antum qaa'iluuna maxaad dhahaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen nashhadu waxaan qiraynaa annaka qad ballaqta inaad dadkii gaarsiisay diinta wa addayta aad gudatay wa nasaxta aad dadkii u khayrmeertay uma qaala biisbacihi fartiisa assabbaabati murugsatada ahayd ayuu sidaan ayuu yeelay yacnii sidan buu dhahay yarfacuhaa uma qaala biisbacihi fartiisa wuxuu ku yidhi asabaabata murugsatada yarfacuhaa isagoo kor yeelaya ila samaa'i kor wayankituhaa ku soo fiiqayana ilanaasi dadka xaggoodana u soo fiiqayo allaahumma ishhad allaahumma ishhad saas u dhahay adilada marka culuwigay ka mid tahay culimmadii salafka ay kuwii dambaba xadiidkan way u deliishadeen alla inuu kor jiro allaahumma ishhad saas u dhahay allaahumma ishhad ayb uma adana bilaalun meesha marka waxaa laga qaadanaya khudbadu inay ahaato khudbo xeel dheer oo taabanaysa marka qawaacidda islaamka o dhan oo towxiidkii taabanayso arkaanuul islaamkii taabanayso mucaamalada taabanayso oo nikaaxii taabanayso iyo oo taabanaysa yacni maamulkii iyo taabanayso iyo khudbo guud in la akhriyan ayb oo shaamil ah ilaa markaa muslimiin badan ayaa marka adduunkii daafihiisa isaga timid ayaa joogaan oo dhegaysanayaan khudbadaas khudbadu marka qof ta'fiir leh inuu akhriyo macaanidaana marka uu aad u cabbiro yaa la rabaa ayb uma adana bilaalun bilaal baa addimay uma aqaama waa aqimay fasalla duhra buu tukaday uma aqaama haddana waa aqimay fasalla alcasra buu tukaday hal aadaan laba iqaamo hal aadaan iyo laba iqaamo saana markaas ay tahay jamcuna waa jamcu taqdiim sababta loo hormarinayana in ducada iyo cibaadada wuquufka in waqti loo helo ayb uma aqaama nebiga waa nagaada uma aqaama waa aqimaydha bilaal fasalla alcasra buu nebigii tukaday walam yusalli baynahumaa shayan dhexdoodana waxba ma aanu tukanin salaad sunnaa ma tukanin uma rakiba alqaswaa'a hashiisiibuu koray xataa ata almowqifa meeshii uu istaagayey ilaa uu ka yimid xataa ata almowqifa ilaa mowqifkii meeshii uu istaagayey uu ka yimid jabalu raxma uu istaagay isagoo nacay nebiga laakiin wuxuu yidhi waqaftu haa hunaa anigu halkan baan istaagay wa carafatu kulluhaa mowqif carafoo dhanna waa mowqif meel la istaagay fajacala nebigii wuxuu yeelay fajacala nebigu waxa uu yeelay marka badna naaqatihi hashiisa caloosheeda alqaswaa'a ahayd hashiisii ila asakharaati dhagaxda waaweyn ayuu xaggeeda caloosheeda yani uu yeelay u jeediyey wajacala xabla almushaati wajacala wuxuu yeelay xabla almushaati dadka soconaya lugaynayo lugleyda ah waddadoodana bayna yadayhi hortiisuu ka yeelay faistaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay falam yazal nebiga kama zuulin waaqifan inuu yacnii uu negi ku yahay carafa xataa harabat ishamsu intay qoraxdii ka dhacday wuxuu leeyahay halkan falam yazal waaqifan lagama wado nebigu waa taagnaay marnaba ma fadhiisanin macnaheedu ma aha wuquufu carafa haddaad maqasho waxaa laga wadaa carafo in la joogo ama jiif ama fadhi ama taagnaaw marka nebigu waa iska taagnaa laguhu ku taagnaa macnaheedu maahane waa ku nagaaday marka qofka hadduu istaago hadduu fadhiisto intuu waa leeyahay wuquufku marka bacda duhur buu bilaabmayaa markii salaadihii la tukada kadib haddaad imaamka haleesho khayr haddaad imaamka aadan haleelinna salaadda sidan unbaad u tukanaysaa laba duhurkaa laba casirkaa jamcu taqdiim kaligaa xataa haddaad tukanaysa markaad soo samaysatana wuquufkii baa ayaa bilaabmaya masaajidka marka meesha uu ku yaallo isagu qaybna masaajidku wuxuu ka yahay carafa qaybna carafa kama aha qofku marka waa inuu aad u ilaaliyo fiiriyo nal cagaaran ayay ku dhejiyeen oo carafa yani meesha carafa ay ka bilaabmayso masaajidka ka mida meeshiyo meesha aan carafa ahayn waa lagu kala tilmaamay haddaad marka masaajidka iska joogto un ilaa qoraxda ka dhacdo qaybtii carafana aadan joogin xabad kama jira xajkaagi waxba kama jiraan qofku marka waa inuu aad u ilaaliyaa meeshaas maxaa yeele waa maalin mucayana wuquufku maalinkaasuu jiraa meel aan carafahayn haddaad istaagtana xajkaaga ka kacda ama ogaal u lahaa ama ha u lahaanin ile shaygan shay waajibo ma'muura wa xaj kale unbaa lagaa rabaa haddaadan carafa haleelin marka qofku inuu iska hubsado inuu carafaad ku dhex jira wa xuduudii yacni xuduudu carafa inuu ku dhex jiro inuu iska hubsado faاstaqbala alqiblata falam yazal waaqifan xataa harabat ishamsu waxaa la dhahaya iyana waa keeni doonaa oo adciyada la akhrisanaya iyo waxyaabahaas xataa harabat ishamsu intay qoraxda ka dhacdo qoraxdhacu marka ilaa qoraxdhac in la joogaa iyada rukniga miyaa iyadoon qoraxda dhicin hadduu iska soo taga ka waran culimmada in badan oo ka mida waxay leeyihin waxaa laga rabaa dam dhiig baa ku waajibaya laakiin xajkiis waa ansaxay hadduuba joogayba ayb laakiin waa inuu gaaraa ilaa iyo yacnii waqti habeenkii ah iyo waqti maalinkii ah waa inuu isku helo siduu isu weeli karana waxay tahay bacda duhur inuu wuquufka uu bilaabo ilaa qoraxda ay meesha ugu dhacdo qoraxda inay ugu dhacdo carafa dhexdeeda ninkii aan kawarran maalinkii soo gaarin wuquufu carafa marka wuxuu bilaawdaa duhurka yowmu taasic ilaa iyo maalinta tobnaad yowmulcaashirka subaxa fajarkeeda u ka dhalanayo iyadu waa baaqi waa socotaa walidaalika ninkii soo daaho oo lix saac habeennimo iska istaago ee haddana soo tago musdelifo yimaado xajkiisu ansaxa wuquuf waa u xasilay laakiin waaga markuu beriye maalinta tobnaad waa u dhammaatay xajka maalinkaas u dhammaaday qof dambe oo xajka bilaabi karaa maba jiraba markaas qofkii uu seegay ee aan ka soo gaarinna camalu cumra ayuu ku xalaaloobaya qofkaas wadahabati sufratu ay tagtay boorboorkii qoraxdii ay yani baaba'ay iftiinkeedu uu baaba'ay qaliilan wax yar xiina markii haaba uu cilay uu baaba'ay alqursu yacnii muuqaalkii qoraxda markii uu baaba'ay waardafa usaamata waardafa nebigu wuxuu soo fangeliyey usaamata usaamo khalfahu gadaashiisa fadafaca rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa soo tegey walxaal isaga oo qad shanaqa u kor yeelay lilqaswaa'i hasha qaswaa hashiisii qaswaa ahayd azimaama hoggaanka isagoo ku kor yeelay kor ugu qaaday xataa xataa anna ra'sahaa sidaa wuxuu u yeelayaa marka inay orado ayuu diidayaan tartiib inay u socotou rabaa xataa anna ra'sahaa madaxeeda la yusiibu uu taabanayo mawrika raxlihi koorihiisa yacnii meeshiisa dambe yani meesha markaa jilibka uu saaranayo meesha yacnii markuu ratiga fuulo jilibkiisa meesha uu uga soo aadayo qoriga mawriga meeshaasaa la yidhaahdaaye halkaa iyadaa marka ilaa uu hasha madaxeeda uu meesha ka taabanayo yacnii sidau gadaalgadaal u soo celinaya marka madaxii wuxuu taabanayaa koorihin wa huwa yaquulu isagoo dhahayo biyadihi gacantiisa alyumnaa midigta aلsakiinata ayuha الnaas aلsakiinata ilzamu الsakiinata war xasiloonida ogaada ayuha الnaas dadow dadow isxasiliya oo deganaada alkan marka carafaa laga soo baxay musdelifaa loo soo socdaa aلsakiinata ayuha الnaas kulamaa mar kastoo ataa uu yimaado xablan taag kulamaa mar kastoo ataa uu yimaado xablan taag min alxibaali taagaga bacaadka ah ka mida arkhaa lahaa wuu u laalaadinayo qaliilan wax yar ayuu xarigga u laalaadinayo xataa tascada intay ka fuusho ilaa maantanan haddii lagu celiyo fuuliddiibaa dhib ku noqonayso meel taag markii lasoo koro xoogaa xarigga waa u dabcinaya xataa tascada ilaa ay ka fuusho xataa ata lmusdelifata ilaa musdelifo ka yimid fa jamaca bayna almaqribi waalcishaa'i maqribkiiyo cishihii buu jamciyey biadaanin waaxidin buu ku jamciyey wa iqaamatayni iyo laba iqaamo jamcu ta'khiir waaye midkaanna carafo marka lagu tukan maayo maqrib qoraxdii waa dhacday ma lagu tukanayo halkaa maqribka iyo cishaha waa in loo soo qaato musdelifa haddii marka laga soo gaaro waa khayr qofkii hadduu soo lugayo iyadoon weli ceshihii la gaarin oo kale yacni badanaa ceshahiidoon la gaarin maba soo maba imaan karaba qofkee iyadoo yacni haddii dhax oo ugu galo nisfuleylka ka warran ilaa cishaha waqtigiisa nisfuleylu ku egyahay haddii marka isagoon musdelifo soo gaarin cishihiina uu tegi rabo muxuu samaynayaa maqrib iyo cisho meeshiisaasuu ku tukanaa musdelifana waa iska soo gelaya maxaa yeelay salaaddii ma laga tegi kara salaad wakhtigeedii tegayo ma la dhaafayo haddii salaaddii wakhtigeedii taga musdelifo maxaad ku tukanaysaa adigana xanafiyada waxay leeyiin ma lagu tukan karo iyo salaadan la jamcinayona linusuk ayaa loo jamcinayo min acmaali اlxaji waxaaba ka miday leeyihiin in lagu tukada meeshaas waa nusuk culamada qaarna waxay leeyihiin ninkan waa safar waa waxa loo jamcina dadku kulligood waa musaafiriin meeshaa jooga marka in la tukanayo un baana xoog badan markaa sidaa buu yidhi arkhaa lahaa qaliilan waa u laalaadiyey wax yarba uu raaricinayay xataa tascada ilaa ay ka fuusho xataa ata lmusdelifata ilaa uu ka yimid fajamaca bayna almaqribi waalcishaa'i biadaanin waaxidin waiqaamatayni qaala cuثmaan walam yusabix ma aanu sunnaysanin baynahumaa dhexdooda shayan waxba kuma sunnaysanin uma atafaquu way iswaafaqeen uma ajaca waa jiifsaday uma ajaca markaa wuu jiifsaday rasuulullahi sal ly slam rasuulka xataa dalaca alfajru ilaa waagu uu ka dilaaco waagu uu yani ka soo baxo fasalla alfajra buu tukaday xiina tabayana lahu subxu markuu waagu u caddaaday alkan marka marka ugu horrayso musdelifo la yimaado qofka daweysaqaad iyo alaab dhigashada dhib ma leh waa inuu hore salaada ka galo dhagax aruuris inuu gala ma aha dad baa dhagaxay berri tuuri lahaayeenay sii aruuriyeen cawadaasoo dhan salaaddiina maba tukaninba weli hadyiga nebiga saan waa salaaddii in la tukado dhagaxan ama haddaad musdelifo ka qaadda adaad mino ka qaadaba isagu meel mucayanoo ha laga qaada la yidhi male subaxa horaad sii aruursan kartaa markaad sii socoto fasalla alfajra markaa waagiiba u baryey dadku laba waay marka ou keeni doonaa dad oo dacafo oo tabar daran kuwa iyadoo nisfuleyl inay ka tagaan ayaa loo rugseeyey waa keeni doonaa baabankooda kuwana waa dadka xoog gale dadka xoog gale iyagu waa inay seexdaan musdelifa mabiitu musdelifana ibnu khusayme iyo say ku tageen waa rukni bay dhaheen qofkau dhaafaa xaj uma ansixin culammada qaarkoodna waxay u badan yihiin jumhuurta waajib inuu yahay labada qolena xadiid waxay deliishanayaan curwa curwat bnu mudaris aطaa'i ee wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow innii aklaltu daabbatii aniga daabaddaydii waa soo noojiyey buur walbaa waa soo koray waa soo noogay hallii min xajin subxii nebiga uu musdelifo joogo saa ku yidhi markaasuu nebiga wuxuu yidhi man sallaa salaatanaa haadihi salaadeennaan ninkii annaga nala tukado musdelifo saaka aan ku tukanayno wa waqafa yacnii carafana soo istaago saacatan min alleyl min nahaarin ow yacnii saacatan min alleyl saacad yacnii habeenkii ka midana soo istaagay faqad qadaa xajahu xajkiisii waa gutay wa qadaa tafatahu faqad tama xajuhu xajkiisii waa taam noqday wa qadaa tafatahu xadiidkaa marka qolo walba isagay deliishatay oo qole waxay yidhaahdeen dee in nebigu uu leeyahay soo ma aragtid waa in salaaddiisa wax lagu tukadaa hadda ninaanan baryin see marka ay ugu suuroobayen waa waajibay dhaan in marka waa rukni bay leeyihin kanaana deliil u aba in nebigu markaa uu soo qaaday xajkiisii qofkaan meeshaa ku tukanin ma dhammaystir maayaba xajkiisa qaarka kalena iyagu waxay yidhaahdeen mar haddii da ninkii la yidhi waaga marka uu bariyo ka hor ninkii carafo soo istaagay ee soo baxay waxaa la ogsoon yahay musdelifo inuuna ku soo gaari karin salaad subaxa ogow nebigu wuxuu ka dhigay wuquufu carafa wuxuu ku ekeeyey ilaa uu waaga ka baryaayay qabla yacnii subxi labaatan daqiiqo intaanu waaga baryin ka hor ninkii carafaad istaago ee soo tago musdelifo ma imaan karaa marka isagoo weli uu salaad subax musdelifo ma ku qaban karaa maya maba suuragal ah inuu ku qabto isagoo sidaa a nebigu wuxuu leeyahay marka xaj waa u jiraa buu dhahayaan suu tilmaamaya ninkaa marka hadduu musdelifo yimaado wakhtigay noqotaba habeenkii inuu baryey suurtagal ma aha ile maxaa yeelay qubayla subxi buuba carafaad taagan yahay see habeenkii uu u baryey marka meeshaas tanaaba deliil u ahayleyn mabiidku inuusan rugni ahayna dhahay ayb calaa kullin mabiidku waa waajib rugni ma ahan laakiin dam iyo wax lamidaa lagu kabi karaa bacdu shaaficiya waaba sunankay ku darayaan shaaficiyada qaar masaladaa marka iyadu inay waajib taha un xoog badan loona badan yahay ayb sidaa marka walam yusabbix baynahumaa shay-an uma itafaquu way iswaafaqeena uma dajaca rasuulu llahi sal l slam xataa dalaca alfajru fasalla alfajra witirkii ma tukaday mase ma tukanin halkan laguma sheegin laakiin xadiid caamaa jiro oo nebigu inuuna safar iyo keyrkii aanu witirka ka tegi jirin uma dajaca rasuulu llahi sal l slam xataa dalaca alfajru fasalla alfajra xiina tabayana lahu subxu qaala sulaymaan binida'in waiqaamatin halaadaan iyo iqaamo ayuu ku tukaday uma itafaquu way iswaafaqeen uma rakiba alqaswaa'a buu fuulay xataa ata almashcar alxaraam mashcar alxaraamka ilaa uu ka yimid oo musdelifuu ku yaalla faraqiya calayhi waa koray qaala cuثmaan wa sulaymaan faاstaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay faxamida allaha wakabarahu wahallalahu zaada cuثmaanu wawaxadahu falam yazal waaqifan inuu taagan yahay kama zuulin xataa asfara jiddan ilaa waagu ou aad uga caddaado uma dafaca rasuulu llahi sal l slam nebiga waa baxay qabla an tadluca ashamsu qoraxda intaynan soo bixin maxaa yeeley iyaga gaalada mushrikiintaa qoraxda sugi jireen isagu ma sugin marka waa khilaafay waardafa alfadla bna cabbaas ayuu soo fangeliyey wa kaana rajulan nin buu ahaa xasano shacri tintiisu qurux badan tahay abyada cad wasiiman aad u qurux badan oo dhallinyarana ah falamaa dafaca rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam markuu nebiga musdelifo ka soo tegey mara ducunu haween buu soo maray yejriina soconayaan fadafiqa alfadlu wuxuu gudagalay yanduru ilayhinna inuu eegayo fawadaca rasuulu llahi sal l slam nebiga yaddahu gacantiisiibuu wuxuu yeelay calaa wejhi alfadl fadal gacantiisiibuu saaray si aan u arkin wasarafa alfadlu fadal wou iilay wejhahu wejigiisa ila shiqi ilaakari dhanka kale haddana u jeediyey xawala rasuulullahi sal l salam nebigiina waa soo waa u jeediyey yaddahu gacantiisa ila shiqi ilaakari dhanka kale uga jeediyey wasarafa alfadlu wajhahu ila shiqi alaakhar yanduru isagoo fiirinaya haweenkii labada dhinacay socdeen yani xataa ataa muxasiran ilaa uu marka waadii muxasir ka yimid faxaraka waa dhaqaajiyey qaliilan waxyar buu orday oo meeshii asxaabuulfiil lagu halaagay hadiga nebigana inuu ka orday ahayd meelahaas oo kale uma salaka dariiqa alwustaa jidka dhexuu qaaday alladii yukhrijuka kuu bixinayo ila aljamrati alkubraa jamrada weyn xataa atal jamrata ilaa uu ka yimid jamradii allatii midaasoo cinda shajarati geedda agteeda ah faramahaa nebigu waa ku ganay bisabci xasayaatin toddoba dhagax labada kale waa lasoo dhaafaa asuqraa iyo alwustaa lama tuuraya subaxaas qoraxda markay soo baxdaana la tuuraa maca kulli xasaatin dhagax kastaa minhaa iyada kam yukabiru maca kulli xasaatin dhagax kasta uu tuurayana allaahu akbar ayuu dhahay mila xasal khadfi finiinka ama yacnii farganka dhagaxiisoo kaleu ku tuuray faramaa waa tuuray min badnii lwaadii buu ka tuuray toga calooshiisa uma insarafa waa gadoomay rasuulu llahi sal ly slam ila almanxari buu tegey meeshii lagu gowracayay fanaxara biyadihi gacantiisiiba ugu gowracay wa amara caliyanna wuxuu amray radia allaahu canhu fanaxara maa qabara intii hartay ayuu gowracay yaquulu isagoo dhahayo maa baqiya maxaa haray wa ashrakahu fii hadyi hadyigiisii buuna wadaajiyey uma amara min kulli badanatin hal kastaa ayuu nebigu amray bibadcatin cad fajuucilad waa loo yeelay fii qidrin dheri fadubiqad waa loo kariyey faakalaa way cuneen min laxmihaa hilibkeeda wa sharibaa way cabeen min maraqihaa maraqeediina way ka cabbeen hadyiga in wax laga cuni karo yaa laga qaadanaya maxaa yale nebigu qaarin buu ahaa hadyigiisuna hadyi markaa waajiba waa hadyulqiraanka qaala sulaymaan uma rakiba waa fuulay uma afaada waa socday rasuululahi sal slam ila albeyti buu aaday ayuu u socday fasallaa bimakata maka ayaa marka uu ku tukaday aduhra waa xiirtay baa meesha ku jirta maka ayuu duhurkii ku tukaday uma ataa banii cabdiilmuطalib ayuu u yimid wahum iyaga oo yasquuna calaa zamzam biyaha zamzamka dadka ka waraabinayaan faqaala waxa uu yidhi siqaayada cabbaasaa lahaan jiray faqaala waxa uu yidhi inzicuu soo yacnii aroora faqaala waxa uu yidhi inzicuu yacnii soo bixiya oo soo shuba bani cabdiilmuطalib yaa bani cabdiilmuطalib falowlaa an yaklibakum اnnaas dadka inay idinkaga qaalib noqdaan haddii laga la'yahay calaa siqaayatikum idinka siqaayadiinna inay dadka idinkaga qaalib noqdaan haddaanay jiri lahayn lanasactu macakum waan idinla shubi lahaa yani haddii nebigu uu wadaanta qabsado ou shubo nin walbaa nebigan ku dayanayaa buu dhahayaa marka waa laydinku ciriirinayaa buu leeyahay marka taa haddaanan ka baqayni anugu waa shubi lahaaye idinka marka ha idiin baaqi ahaata marka le waxaan awal dhaqanay ku soo socon jireen baab yacnii kacbada furaheeda waxaa ahaan jireen yacnii bani cabdidaar ayay ahaan jireen siqaayada zamzamkana waxaa iska lahaa reer bani haashim weliba reer bani alcabaas nebiguna waa u daayey ayaga fanaawaluuhu nebigay u dhiibeen dalwan wadaan bay u dhiibeen fashariba minhu waa ka cabay oo biyihii zamzamka ahaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka cabbay xadiidkan marka dheer sidaan uu tilmaamaya axkaamtiisa in badan waa nagu soo noqnoqon doontaa iyadoo baabbaab ah wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina moxamed wcala alih sab slm